hay-adda al-najaad al-khayriya ee dalka kuweyt ayaa magaalada baydhabo ka bilowday inay guryo u dhisto dadka barakacyaashaahi ay saamaysay abaaraha gurigii ugu horreeyey ay baydhabo ka hirgelisay hay-adda al-najaad oo ka kooban laba qol suuli haanta biyaha iyo jika ayaa lagu wareejiyey qoysas ka kooban sagaal carruur ah oo agoona iyagoona ay ka mahad celiyeen garab istaagga ay u fidisay hay-adda ilaahay barakaa ilaahow gargaar inta muslim ah gurigunba niidhatooshi ilaahow kheyrse ilaahow jinnase hidka ingiraha reeslanka gurigun haniingalgaalay ilaahow barakaay
saraakiil ka tirsan xafiiska mashaariicda hay-adda xigma oo howshan u wakiilatay hay-adda al-najaad ee dalka kuweyt ayaa sheegay in gurigan uu hordhac u yahay mashruuca xalka waara iyagoo guryo kale dhowaan ka dhisi doonaan baydhabo kuwaas oo ay ka faa'iidaysan doonaan dadka danta yar ee kasoo barakacay abaaraha waxaa ka muuqda guri ay dhistay hay-adda xigma oo ay maalgeliday hay-adda alnajaad alkhayriya gurigan waxaa loo dhisay dad masaakiinah agoon ah waayeel ah gurigan wuxuu ka kooban yahay laba qol musqul iyo jiko haantii biyaha barxad weyn iyo qaybo kala duwan muddo ayuu dhismihiisa socday gurigan waxaa lagu wareejiyey agoontii loo dhisay oo ka kooban sagaal cunug oo agoon ah